asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu khadka telefoonka waxaa ku jira nabadoon cabdulaahi xasan caraay oo ka mid ah nabadoonada degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaa oo saaka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay dagaal kula wareegeen kadib markii ay weerareen ciidankii dowladda federaalka halka kusugnaa cagtana ay mariyeen nabadoon cabdullahi xasan caraay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
wacalaykum assalaam waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan
waa ku dhawa walaal
n waxaan ku weydiinayaa haddaa tihin odayaasha aadan yabaal sidee baad u aragtaan saakay dagaalka ka dhacay aadan yabaal ee ay kula wareegtay xarakada shabaab almujaahidiin
aad baan ugu faraxsanahay waana dagaal xaqa iyo baatilka udhexeeya muddo dheerna waan sugaynay in maaragtay xaq uu guuleysto dagaalkaasu waa dagaal ay soo abaabuleen niman murtadiin iyo gaalo isugu jira waxayna ku barakiciyeen degaanada degmada adiga agaarkeeda ummadii degaankaa deganeedna waxaa loogu diray cunaqabatayn iyo baaba kaloo nololeed marka aadaan ugu faraxsannaha in laga dulqaado ilaahayna uu ka dulqaado maxaa kamid ah dhibaatooyinka deegaanka lagu hayay inkastoo qaar aad sheegtay bal haddii aad sii faahfaahiso
waxaa kamid ahaa kow dhaqan xumada ugu dareeda waxay ahayd in la kufsado dumarka midda labaad waxay ahaday in la boobo dadka ganacsatada ah lacaga baada laga qaato maqaaxidaha ay raashin ku karsadaan laga laga boobo xoolaha oo ii sheegeen daaqsinada magaalada gudaheeda iyo agagaaradeeda jooga la iska soo qabsado oo la qasho iyo in cunaqabataynta qaybta hadda ku aadan oo raashinkiiba oo dhanba loo diido dadka inay ku noolaadaan suuq weynu lahaana suuqa waa loo soo ganacsi tegi waayey sababto a jiirkana way ku go-an yihiin qof walbao socotana waxay leeyihiin shabaabaa tahay ama shabaabaa kusoo dirsaday marka in muddadanba culays weyn aa saaraa magaalada
marka nimanka meesha xukumayay badankooda waxay kasoo jeedaan deegaanka marka dadkana markii ay kusoo duulayeen meesha waxay lahaayeen barwaaqaan idin wadnaa marka meyay barwaaqadii ay sheegayeen
de barwaaqo meesha ma oolin ilaahayna qur-aankiisa waa ku sheegay barwaaqo alla agtiisay taallaa ilaahay baa barwaaqada haya ibni aadamku wax barwaaqo haya haba yaraatee ma jira nimankaan waxa ay meesha keeneen waxay ahayday dhac iyo boobay keeneen waxay keeneen in maaragtay aisheeg maxmiyad iyo gumaysi iyo kufsi iyo dhibaateyn mujtamaca loo geysanayo sandareero beena oo maaragtay mucaawinooyinaan keenaynaa ah iyo waxbaanay meesha kusoo galeen markii hore berigii hore sida ay ahaydna waxbaa iska bedelay ummaduna beriyahan dambe way aragtay oo way ka guureenba magaalada wax joogaanba iska yaraay qof iyo labo oo tegi weyday hooyo waayeela iyo abo waayeela meesha ku haya ama cunugiisa iska baabasa meesha ku haya moogiyo ummadii kale waxay magaalo tegi karoo dhaqaala haysana magaaladii ka aadeen kuwa kaloo aan magaalo aadi karina meel magaalada u jirta afar kilomitr shan kilomitr agagaarahaasay dadkaasi ku noolaayeen
marka bulshada deegaanka markaad warsataan oo aad tidhaahdaan meesha dee al-shabaabna waa idin maamuleysay dowladda federaalkana hadday muddo idin maamuleysay maxaa farqiga u dhexeeya maxay idin sheegayaan
ummadda deegaanka waxay noo sheegeen in inta hadda meesha ay joogeen dhibaatooyinka ugu daran ama dad ay dilaan ugu yaraan bariyo qofood meesha waa waa lagu dilay oo dadka shacabka ka mid ah iyagu waa isku leynayeen natirkooda xabada iyaga kasoo baxaa hanti badan baabi'iyey kufsigaasu waa ka jibiyey waxay noo sheegeen markay berigii oo xarakadii joogtay dhulkaasi dhul amni ahaa qofka xaqeeda loo qaadayay ha noqoto qofka qof disha oo maaragtay la marsiinaya waxa kitaab qur-aanka kariimka kitaabka waxa uu ka qabo ha loo marsiinayay iyo sunnada nebiga xilligaan saa qof walba qoroga ay dabada ka heestaan cid aad uga dacwootaan lama arkayn sababtoo ah meeshana waxaa joogay niman madaxweynaha joogtay oo uu ka mid yahay odawey yuusuf raage oo ka mid ahaa waxaa kamid ahaa ninka la yidhaahdo shuuta kamid ahaa waxaa kamid ahaa xasan dhicis oo mid la yidhaahdo waxaa kamid ahaa ninka la yidhahdo sanay cabdulle waxaa kamid ahaa ciddii qamrigooday meesha isaga caddaan kuwa qamriga caba markay falal sameeyaane loo tagay dadku ay yidhahdeen odayaal sida ay noo sheegeen markay yidhaahdeen dhibaatadaana gaarta ma dabadaana la kubsaday ama xoolaha la dhaca marki la yidhahdana waa arki doonaa laba reer markay isdilaanna waa arki doonaa ku dhamaatay marka ummaddu waxay noo sheegtay in dhibaato maanta laga dulqaaday intii ka horreysana xarakada joogtana ee nabad iyo amni iyo istiqraar ay ku noolaayeen ay noo sheegeen adiga qudhaadu aaday abaalaad joogtay oo maaragtay intii aanay soo gelin ciidankan dowladda federaalka ah laba kun laba iyo labaatankii aad ka mid ahayd dee odayaashii dhaqanka ee ummadda u talinayay marka inkastoo hadda aada banaanka ka jirtay waayadan marka dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya waaye aragnimadaada iyo wixii dhacay marka la isku daro maxaad u sheegi kartaa meesha iyadoo shareeca islam lagu xukumanaya waa aragtay iyadoo dimuqraadiyad lagu xukumayana banaankaad ka joogto waa daawanaysay nin waaye aragana waa tahay horena macalin baad u ahayd maxay tahay waxaad ummadda soomaaliyeed u sheegi karto oo ay ka bara karto wixii ka dhacay gobolka hanshabeellaha dhexe
ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay wixii ay dhibaato intaan usoo jeedna aa ku filnayd dhibaato ilaa waxaad ii sheegtaa hogaamiye kooxeedii kasoo bilaabataa jirtay waxaan soo jeednay siyaad barro dadka ka celiyey raashinka ka celiyey markii raashinka uu siyaad barre ka celiyey meesha la yidhaahdo gobolada dhexe oo shabeellaha dhexe hiiraan iyo murki galguduud ay kamid ahaayeen in raashin aan loo gudbi karin ciidamo kulma soo dhigtay waa la waa dadki baabuurta waa la celiyey raashinkii muddow ka go'naa dacwaday geesteen waxay markaa u geesteen nin markaa wasiirka arrimaha gudaha ahaa ina talaadbooy cabdiqaadir salax xasan la yidhaahdo warqada usoo qoray wuxuu yidhi warqadaa geeya qorolow hala sii daayo baabuurta nin gurbis la yidhaha haysa jira beriga way aragnimadeeda markii aan dib u raaco gurbis warqadii waa fiiriyey wuxuu cid aan siyaad barre ahayn oon anigu war ka yeelayo ma jirto baabuurta way naqdeen wasaaradda arrimaha gudaha erideeda istaageen cabdiqaadir markii warqadii loo diibay la yidhi waa lasoo diiday wuxuu yidhi hala iska celiyo meesha dawladnimo taale waa qabiil hadda waxaan leeyahay meesha dawladnimo taalo waa dad isbiirsaday waa waa waa waa tuugo isu tagtay waa quulaysato heshiisay ummaddu marka in xabad lagugu dilo iyo in lagugu dilo waxaad ii sheegtaa gaajo lagugu dilo waxaaba sii daranba in gaajo lagugu dilo sababtoo gaajadu macluul iyo barar iyo dhib badan oo oo dheeroo taraajahay maraysaa laakiin xabadda haddii lagugu dilo waa wakti muddo yara inay qaadatay ay u badan tahay marka waxaan leenahay shalay kacdooma xamar ka dhacay markii siyaad barre la bixinaya markii raashinka dadka loo jiyo way kacdoomeen gudaha magaalada muqdisho ay ka sameeyeen kacdoomaan iskana celiyaan iska bixiyaan maanta waxaan leeyahay dadku kama caqli yara dadkii hore waa dadkii ummaddii waa ummaddii laakiin caqligiiyaa isbedelay sababtaa waxaa la yidhi waktigii hore waxaa la dhihi jiray maamaha jirtay dadka waxaa laga xadi jiray xoolaha iyo bakaarta iyo waxa lamid ahaa laga xadi jiriyo beeraha zarca ku yaalla laakiin maanta waxaa la iska xadaa maanka la iska xadaa maanka beenaa lagu sheegaa internetyaa la samaystay waxaa la samaystay sandareerooyin beena oo idaacaadaha la samaystay ishaacaada la sameeyey waxa lagu sheegayo waxa ku hoos duuganaa ka badane ummadda shalay heeryada way iska qaaday maanta in raashinka laydin diido gaajo u laatiinood barartiinood macluul u dhimatiin waxaa ka fiican in la dhaqaaqee ilaahay kitaabkiisa ha loo dhaqaaqo hanana iska celiyaan leenahay ummadda maaragtay ha ii sheeg baadilka isku bahaysatay ee tuugada ah ee aashiiqo hormuudka u yahay ha la iska celiyaan leh aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon cabdullaahi xasan caraay oo ka tirsan nabadoonada gobolka shabeellaha dhexe wuxuu u warramay idaacadda islamiga alfurqaan